magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka daba istiraya cabashooyin kasoo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulboobka dhulkan oo ku yaala xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ah dhulka ay dowladda federaalk si xooga ugu barkicisay dadka shacabka ee ku noolaa xaafadan ayaa iminka waxay dowladda federaalka bilowday in dib uga iibsato ganacsato dhiigmiirata oo iyada la shaqeeya qaar ka mid ah qoysaskii laga barkiciyay dhulkan ku yaala xaafadda jaamacadaha ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo ka cabanaya dowladda federaalka dhulkii annagana laga dhacay nin jeeb weynaha laga gatay ganacsatada lacagta haysata oo aan dadka waxaan na haynin aa gadata dhulka annagana laga kacshay waa kan intuu ku yaalla jaamacadaha ku yaalla meel walba ku yaalla ayaga wuu oodaya ayaga wuu oodaya saasay u kala cabiraya saas markaa u dhawaata wuxuu ku leeyahay ayaa iga dur ma fahanta ilmaha iyo annaga qoraxda qoraxdaa fuuqsanaysa annaga waxaan ugu cadaaya jilbaabadii rafaad iyo saxriiran ka daalnay yaah dowladdaana saxriirinaysa dowladda dowladda ilaahay wax naga qabtaxna ha keen ilmahayda aabbood qaranko u dhintay dalkoo u dhintaa maanta qaxooti ku ahay booskii layda kiciyey boosboosaa loo gadooyaa maanta shakhsi kalaa lada gadaa war maxaqaana u lahayn qaranka u dhintay oo militariya oo siddeed xiyaalo saddex jir u yaryahay iida dhintay xaq maanu u lahayn boosta nin kale lada gadaa in ani laysiiyo xaqu malimiya ani qurax hoostiisaa fadhiya tan iyo markii uu dowladda federaalka majaraha u qabtay xasan sheekh waxaa bulshada ku nool gobolka banaadir soo wajahay dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhulboobka iyadoona qoysas fara badan laga barkiciyay guryihii ay degnaayeen haatan ay laayihiin meel ay qoraxda ka galaan